بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قدبنا عشر كل حية صدناد كتابك أبي شجاعة وحنا سوت شيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر دير baabkii guurkaynu ku dhex jirnay guurka iyo axkaamtiisii qofka bani aadamka ina dayntanoo xayaatada ku jiro isbedelada uu leeyahay shareecaddu wax walba way ka odhanaysa kii cibaadada kii mucaamalada iyo shaqaysiga iyo kii guurka iyo lamaanaha nolosha dhaawic iyo dhimashada yimaada intaba diintu ma aha diin jaamid ahoo qallalan oo tawaftay laakiin waa diinulxayaa waa diintii nolosha gees walba wax ka odhanaysa diinta waynu uga baahi badanay raashinka raashinka saddex miil ama saddex jeer baad u baahantay inaad wax cunto ama wabaad ka yaraysan laakiin sharciga iyo axkaamtan aynu ka hadlayno waad u baahan tahay daqiiqad walba haddaad masaajidka joogto iyo haddaad ka baxayso iyo haddaad suuqa galayso haddaad uxiibinayso iyo haddii aad gurigii gaadho oo xaafadii aada u hoyato haddaad shaarica marayso mar walba wuxuu islaamku ka yidhi inaad waafaqdaa waa muhiim mar walba waxaad u baahan tahay talow maxaa shareecadda ka waafaqsan talow maxaad ajri ka helaysa marka baahida aynu u qabno shareecadda waa mid buuxdoon kaaftoon lahayn guurka hore aynu usoo sheegnay in ana lahu muqadamaat wa maqaasid inuu leeyahay waxyaabo hordhaco ka horeeya iyo waxyaabo lafdhabar u ah hordhici waynu soo aragnay waxyaabaha muqadamaadkiisa ahaa horeynu usoo aragnay kuwanina oo dee waxaa ka mid ahaa khidbadii gabadha loo la dalbaya ee khidba baa la yidhaahdaa innagana waa doonid inantaasi hebel bay u doonantay qad ujiibat lahu lkhidba macnaa jawaabbaa laga siiyey waanay kala duwan yihiin meherinta iyo ijaabatu lkhidba macnaha in inantii qofkii la siiyo siin iyo meherni way kala duwanta sidaynu inaguba u naqaano markaa dadka qaarkood baa waxaa dhacda inay labadaa isku khaldaan oo masalan intay inantii la baxsadaan ba ay yidhaahdaan odaygii u soo hibee isaguna intuu qaxwihiisa hoosta ka galu yidhaahdaa dee hibayne maxaynu isleenaha wanagaasoo dee waanu hibaynay waaya taa dee meher lama idhaahdo hibayn iyo meher way kala duwanyiin inanta siin iyo meher marka horeba waa kala duwanaayeen oo siintuna waa tii intoo yaradka la kala qaato laysa siin jiray gabaatiga meherkaasina yaradku u xidhnaan jiray oo isaguna gergerka loo haysan jiray oo wakhtiga inanta la meheriyaa marka yarad laga helaaday ahaan jirtay adigu almuhim labadaas waa kala duwan yihin haddaba meherintiiba halkan ka hadlaya sida caqadka iyo guntinta heshiiskan muhiimkaa sida loo saxeexo waa heshiis muhiima oo mudakara oo qoysku dhismayo ku binaysmayo kaasuu xusayaa marka iyo waxyaabaha shuruudo loo xidhayo waxa uu kuhi walaa yasixu caqdu nikaax guntinta guurku ma ansaxdo ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli weliyo laba markhaati oo la helo mooyaane mas-uulkii inantuna waa inuu joogo laba markhaati oo caadiliinihina waa inay jiraan taasaa muhiima weligu waa mas-uulkii inanta waa kolba waxbuu noqon karaa daruuri aabbaha uun macnaha maaha aabbaha iyo qaar kaleba wuu noqdaa inanta aabaheeda iyo qaar kaleba sidaa aynu ku arki doonno xagga dambe wilaayada iyo tartiibteeda waana shardi weeye wilaayadaasi shardi weeye waxaanay ka turjumaysaa uun iyada oo qofkan ilaa xilwareejin baa lagu samaynayaae oo waalidkii soo koriyay intan soo la egeysiiyeyba inantii ka wareegaysa marka meel muhiima in lagu ogaado uunbuu sharcigu doonaya ee macnaheedu maaha inantaan dooran karaynin oon waxba garanayn ama xayaatada ka dhacsan macnuhu maahee waa meel muhiima ayuunbaa lala eegaya hadday wax wanaajisatay waa lala eegayo hadduu wanaagsan yahayna waa lala okay garayn haddii kalena waa looga naseexaynoo waa laga joojin doonaa saas weeye marka qur-aanka iyo xadiidkaba la eegana weligaasi shardi weeyi laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli guurku ma ansaxayo jeeroo la helo mas-uulka inanta iyo laba markhaatiyo caadiliina wamaa kaana min nikaaxin calaa gayri daalika fa huwa baatil xadiidkaasi waxa uu leeyahay guur kasta oo sidaas si aan ahayn u dhacaana waxba kama jiraan weeye oo wuu buray marka waa inuu weligii inanta mas-uulkeedii joogaa ama mid uu soo wakiishay ama mid isaga ku soo xiga ama qaadiga wax se la yidhaahdo inanta iskuurinaysa ma jirto oo nebigu wuxuu idhi laa tusawiju lmar'atu lmar'ata gabadhi gabadh ma guuriso walaa tusawiju nafsahaa nafteedana ma guuriso waxaanaanu odhan jirnay buu leeyahay asxaabiga abu hurayra waa riwaayada taaraqudni uu warinaye allatii tusawiju nafsahaa hiya zaaniya waa gabadh sinaysatay unta tidhaahda anaa isguurinaya saasaanu qabnay buu leeyahay haddaanu asxaabta nahay markaa qadiyadan odhanaysa in dee laga dhex tooso uunoo weligii iyo la dhex mara uun inanta wax jira maaha xagga sharciga waa kaa weeye qowlka abuu xaniife welila-aanta sheegaana jumhuurulmuslimiin siday isku waafaqsanyiin waa daciif isaguna qowl aan la cuskanaynin weeye oo wuxuu isagu leeyahay iibka iyo ha la isaga qiyaasto iyo guurka iibka iyo guurka qiyaaskuna wuxuu yimaadaa markaan daliil jirin kol haddii daliil yaallo ma imanayo qowlkaasi iyo qiyaaskaasi marka sidaasaa shardi ah labadaa waa shuruuddii macnaha guurku wuxuu leeyahay arkaan iyo shuruud iyo waxyaabo wanaajiya marka arkaantu waa shantaa shay inuu jiro mas-uulkii inanta kii wax guursanayay iyo gabadhii la guursanayay markhaatiyaashii iyo ereyada la odhanayo ka shanaadna waa asiiqa siiqadu waa ereyada lagu dhawaaqayo oo had iyo jeer haddii wax la saxeexayo ama wax la kala iibsanayo ama wax la kala guntayo waa inuu jiraa caqad iyo heshiis la guntaya waa inuu jiraa marka shantaa shardi weeye waxaa markaa soo raacaya uun sadaaqa iyo meherka ayaa isaguna soo raacaya laakiin inta lagama maarmaanka ah in la magacaabaa waa weliga iyo ereyada la odhanayo markhaatiyadiiyo labada isguursanaya sidaasuu kuu sheegay daliilkuna waa kaa weeyaan qur-aanka markaa adeegtana goor walba waxaa la leeyahay ha cadilina dumarkii baa la leeyahay idanka ehelkooda ku guuriya macneed waxa weya waxbaa kaga xidhan haddii la yidhi gabadhii ha cadilinoo ha u diidina an yankixna aswaajahun gabadhii la furay ha u diidina ninkeedii hore inay isku noqdaan haddii la yidhi macneed waxa weye nufuud buu ku leeyahay qofkan iyo saamayn marka wilaayadaas soomaalida dee inkaarta kaga dhacda waxa weeye duruufta dhaqaale ayaa dhibkan keentay oo berigii hore dakhligaa iska liiti shaqatagan iyo meelahaan kala furfurmayna way iska yaraayeen dadka wuxuunay xooluhu ka soo geli jireen dhowr meelood oo kooban mid la yidhaahdo wuu tacabiray oo ninkii hebel wuu tacabiray qurbo ayuu tegey oo marka uu soo dego qawax lagu siiyo wax la weydiisto ka labaadna wuxuu ahaa dakhligu dee geel la soo dhaco oo intoo la wada fayto oo warma la qaato iyo hub geel la soo dhaco ka saddexaadna wuxuu ahaa dee konton halaad oo inan laga helo dakhligiibaa meelahan ahaa kolkii dabeedna guur uu qofkii doonay khamsiin naaqa kontonkaa uu yaradka u bixin lahaayee soddonku usoo feedhanayana uu waayey baa waxa bilaabmay wixii la odhan jiray dhabargaraaca dhabargaraacaas oo ahaa markii inantii uu ninkani jeclaaday isaga iyo afar inan oo ay ilmo adeer yihiinoo xoog waaweyn inay gebigeedaba qafaalaan walaa taariikhdaa ma haysaan dhallinyaradiinu yahy odayaasha waaweyn baa garanaye intoo dhanged weyn oo xuurdhuga loola baxo in dabeetana lagu maro oo iyadoo qayli ay soo barooranaysa la eridhabo sida eridhabanka aleenka la isugu maro dabeedna la fogeeyo meel wadaad joogo intoo wadaadkaana qaxwo loo laaba in la idhaa meheri isaguna uu saa ku meheriyo waxaa ka yaro sokaysay markii dambe omalaa baadiyihu imikaba ay ku dhaqdaan in gabadhii lala tago meel durugsan la geeyo oo aan lagaba dabategi karaynin lasoo noqdo markaa midkii la tegay iyo kuwii u jiibinayay iyagu iyadiibaa u rahman oo ay meel ku haystaan waxay soo dirheen cid kale markaa waxay leeyihiin bal qoladii aynu xalayta soo cawarnaynu inantan ka soo dhacnay iyadoon la kala garanayn inuu qof kaxaystay inuu libaax kaxaystay bal ku noqda intaa gabaatigaana qaada dee noo soo hibeeya dhaha halkaa way ku noqonayaan intaa lacagana way qaadayaanoo kooban waxay leeyihiin baadidaa weydeen annaga hayna baadidaa xalayta weydeen annaga ahayna markaa qofkiiba baadigu isu rogayba waxaanu codsanaynaa in naloo hibeeyo ninkii isaga ahaa inantan laga kaxaystay hadduu u diidana waa xaal weeye haddii uu dee siiyana waxba gacanta uguma jiraan marlayda waa qofkii laga faramoloojiyo waxa u furana keliya waxa weeye in ila lagu soo celin maayo inuu idhaahdo un dee idin siiyey ama kuf ha u ahaato jiniow jaan midkuu doonaya ha aada maba kala yaqaano mabuu arag lamaba soo marin xikmadduu sharcigu wilaayada ugu dhibayoo ahayd inuu inanta la eego bal cidda uu ku sallimayo ee kala xil wareegaysa ee oori ay u noqon lahayd ee ubad u dhali lahayd inuu yahay sharciyan kii u qalma iyo kii kafaa'adda u lahaa xikmaddaasaa loogu dhiibay xikmaddii maba taallaba uuba libdhayba maba yaqaanaba ninka kolkaa sidaasuu dabeetana ku siiyey dee ninkii fariidiina markaa waabuu soo yar laabtaayo wuu soo noqdaa wuu u yimaadaa odayga isbarasho iyo wax kii kalena beri dambe oo dhowr sannadood kadib oo inan bay dhashay iyo wax la maqlay gabadhii ayuunbu odaygu hala u doontaa berigaasay isbartaanba marka waa guurka noocaasa iska dig iyo danta ah baa iska badnaa marka xagga wilaayadan iyo xukunkeedu waa kaa kutubta sidaan u warramaysaana waa madhabta shaaficiga ee ay yidhaahdaan soomaalidu waanu ku dhaqanaa madhabtaa weyn marka xaggay ka keeneen haddii la isweydiiyo culimmadu ama wadaadadii sidan wax ku meherinayay kolka la baxsiyo masaladan ama la baadho kutubaha mudawalaadka ee madhabta shaaficiga waxa ay ka warramayaan marka koowaad weligu hadduu maqan yahay oo dee waynu arki doonaa mas-uulka inantu hadduu maqan yahay waa laga warramaa oo waxa guurinaya kii u xigay ama qaadiga waxa se ay yidhaahdeen waxa looga qiyaasanayaa uun kii iskii u maqnaa tan la maqnaysiiyeyna waa la mid ragga wax ku meherin jireenu weydiinay saasay ku jawaabeen shaki la-aan uun isku qanci bay yidhaahdeen kan iskii u maqnaa inay la mid tahay tan la kaxeeye ee la eridhabe iyaduna la mastaafeeyey iyaduna kaasunbay la mid tahay bay idhaahdeen de waana qiyaas maca alfaariq labada shay ee la ysaga qiyaasanaya waa inay isku mid yihiin qofbaa iska safray oo iskii isaga tegey iyo qofbaa la maqnaysiiyey muraad daraaddeed dee waa kala duwan yihiin sida aad arki karayso marka in la saxaabaa muhiima dhallinyaraduna aanay sidaa waxba ku guursanin nidaamka noocaasi wuu soo baaba-ayaa dadkii farageliye ee yidhi war sidani diin maahe waa khilaaf shareecadda la xidhiidho oo guurkeenna ku saabsanna hayaa kaasi wuxuu yidhi aabbaha iyo hooyada isuma mehersana intaasay isagana indhaha kaga dhufteen wadaadadu ilan dacaadii ayaa iyaduna halkaa laga bilaabay waxay yidhaahdeen aabbaha iyo hooyada isumaba mehersanaba markaasay ka bila waxaasoo dada miyaa xaaraan dee isku wada qaba soo isma qabaanuun halkaasaa laga daliilkii markaa laga horgeeyay dadkaasina waata shayguna haddii dee la doonayo xalaal iyo wax qalbigu uu ku dego xoog xoog ma galo iyo isxariifin iyo dicaayad ma galo laakiin wuxuu u baahan yahay maxaa daliille muxuu qalbigu ku degi karaa maxaa reer ku nasan karaa maxaa ubad xalaali kusoo bixi karaa maxaa aakhiro ciddi dadku ay ku beri noqon karaa haddii kale shayaaiin midhan baa la iska dhalaya iyo waxaan la garanaynin marka masaladani xagga sharci ahaan saasay noqotay sababtii keentayna halkaas iyaduna ku daba lahayd laakiin xataa madhabta laftigeeda cid waxuga helaysaa ma jiro maanta wadaadadu hadday baadhaan hore isugu qabsadeenoo loo baadhay cid markaa mudawalaadka iyo muqni iyo tuxfe iyo nihaaye iyo inta kutubee minhaajka sharxa maqnaanshahaasunbaa la maqnaysiiyo waa la mid untaasun mooyaane u niyoodii iyo isku qancidaas unbay halkaasi kasoo bilaabay waaya sida ugu waafisanina waxa weeyaan in inankii inantu markaa isla gartaan guurkaas loo tago mas-uulka inanta dabeetana la weydiisto kolka la weydiisto dee wax adduuna isaguna waa inaanu ku xidhin ee hadday kuf u tahay kafaa'adana waxa loo eegaa akhlaaqdiisa iyo diintiisa qofka hadduu diin leeyay oo uu akhlaaq leeyay duunyaba waayi maayo dadkeennaba iminka qofka labadaale ilays baa lagu raadinayaa moogta haddaa iminka dadka dowladi shaqo qoranaysa ama sharkadi shaqo qoranaysa ama shaksi sharkad qoranayo waxaa la yidhahdaa war qofka bal horta aqoontiisu waxay noqotaba iska yar kordhisane akhlaaqdiisa iyo diintiisu waa sidee baa la ydhaha qofka akhlaaqdiisa iyo ammaanadiisu marka qofka labadaa le arsaaqadba waayi maayo isagaaba iska shaqo tegayo xunbuu helaye mid labadaa le ha loo eegagalaalayo kolkuu kufkaa noqdo waxba in lagu xidha maaha hadduu weligu ku xidhana alwaliyu lmucadi weligii inanta habsaaminaya baa la ydhaahdaa maxkamadaa ka furfurayso toos ugu meherinaysa markaana masaladaa intaasaynu kaga gudubno waxa uu kuuhi wayaftaqiru lwaliyu washaahidaani waxay u baahanayaan mas-uulka inanta iyo labada markhaatiye goobjoogga ahida ilaa sitati sharaa'ida lix shardi mas-uulka inanta guurinaya iyo labada markhaati ee goobjoogga noqonaya lix shardi bay u baahan yihin alislaamu walbuluuqu walcaqlu walxuriyatu waldukuuratu walcadaala lixda waa kuwa ah lixdaa waa in laga helaa mas-uulka inanta guurinaya iyo labada markhaatiba mid ka horeeya waxa weeye alislaam ninka inanta guurinaya walaalkeed aabaheed awowgeed mid kasta aada waa inay diinta islaamnimada kulmiso hadduu gaal yahay ma guurin karayo ilaahay baa yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta ahi iyaga uunbaa isxiga walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay waddo uma samaynin gaal uu ku xukumo mu'min sidaa darteed waa shardi kaas islaamnima waa inay jirtaa waddada ka baydh baa la odhan doonaa hadduu gaal yahay buluuquna waa muhiimoo dee qofka inanta mas-uulka u noqonaya waa inuu qaangaadh yahay oo ilmihii yaraa hawshiisii ma aha hawshani waa hawl u baahan odayayn iyo mas-uuliyad bay u baahantay garhba garh baa la tusaa hawsheedii weeye ee hawshii ciyaalka ma aha sidaa darteed cid loo soo joogsanayo waa inay tahay oo wax miisaami karta arrintu waa arrin reerbaa ayaa la waxay dhahaan soomaalidu reer mar buu degaa bay dhahan degsiimadaasi hadday ka xumaato way u dhammaato marka reerkani mar buu imikuu guurayaa wuu degayaaye waa in meesha loo eegaa sood iyo sabada iyo yegleeshaba meel wanaagsan waa inuu rarku ku dhacaa marka waa inuu qof mas-uulinanta u meel dayaa alcaqlu baa isna jira alcaqlu waa inuu miyir qabaa weeye qofkan wax guurinaya waa in miyirkiisa iyo maankiisuba ay caadi yihiin laakiin hadduu waasho ama qof suuxa yahay ama nacas yahay maya meeldaygii la doonayay ma hayo alxuriya addoon waa inaanu haynu xor yahay addukuuratu labitaan baa shardiya oo markay arrin guur noqoto dumarka la isuma diro howl dumar ma aha iyaduna haddii wax laga talageliyana islaamta inanta u hooyo ah iyo ayaa laga talagelin doonaa odaygu de hala tashado way iska fiicantah aar aan awood xadiid aan awood badnayn ayaa ku soo arooray hablaha kala tashada hooyooyinkood hablaha kala tashada marka guurinaysaan inanta hooyadan ha lagala tashado atarkaasi waa xasan baa la yidhaahdaa laakiin waa xadiis la sheegoo jira kutubta qorayso waana iska fiican tahay oo waxaa la yidhaahdaa haani gunbay ka tolantaa soo wax jira maaha meesha haddii sodohdu ay geesa leedahay oo ay mudaharaadayso oday odaygu inantaa muquunin kari maayo wax jiro wey maray ka soo boodaba marunbay soo kala boodi marka markay sodohdu ololaynayso ee ay leedahay inankaasaa inanta loo guurinaya waktigaasaa la ballamay raggiibaa imanaya odaygu u qasban yahay marka addukuura shardi ku xidhan maaha laakiin waa arin dhammaystir ah wanaajinaya xaaladda taasina ydhallinyaradu way iskaga dhagamariyaane bal ha lagu xisaabtamo iyadana oo sodoha ayaan la weydaaran addukuura macnaha kolkay inanta heshiiyaan waa in waalidka loo sheegaa oday iyo islaamba iyo dadka faamiliga walaalaha ah taasina waxa ay ka faa'iido tahay in si fiican oo nadiifahoo laabxaadhnaanle la isula jaan qaado dadka miyirka qabe si caadiya u fikiraya inantoodu inay ka guursato oo nin mudakara ay hesho way jecel yihiin walcadaala cadaaladduna waa shardi cadaaladdaasi waxa weeye xadiidka musnad musnadka ku sugan musnadu shaafici ayaa waxa uu leey laa nikaaxa ilaa biwaliyin murshidin washaahidee cadli laba markhaatiyo caadiliina ilaahayna qur-aanka waxa uu ku yidhi baabkan markuu ka hadlayay soo ceshiga iyo furiinka iyo wa ashhiduu dhaway cadlin minkum suuratu alaaq waxaa markhaati gelisaan laba markhaati oo caadiliina laba markhaati oo caadiliina cadaaladaasaa qur-aanku uu shardi ka dhigay cadaaladuna waxa weeye dee qofkani waa inuu yahay qof ilaahayna caabuda beenta iyo khiyaamadana aan lagu aqoonin dulmigana iska daayay ka ilaahay uu dulmiyi lahaa iyo ka ummadda uu dulmiyi lahaaba waa qof wanaagsanoo dadkiisa ka mid ah gefku wuu ka dhacaa bani aadamka marmarka ahi laakiin qof lagu yaqaano wanaag waa inuu iyo cibaado cadaaladda dee waxyaabaha lafdhabarta u si ah waxaa ka mid a cibaadada ilaahay cibaadada ilaahay ilaahay xaqiisii hadduu qofkani u meelday waayo ka inantana u meelday waayo ka inantana lagu hadlayn maayo marka waa inuunan dee taariku salaad ahayn weliga faasiqa ah way jiraan rag ama culimo tilmaamaya inuu geli karo laakiin dee daliilka waa ka janjeera sidaa qur-aanku uu shardigaba ka dhigay afarkaasna kusoo arooray weligu waa inuu caadil yahay intaasaaba qofkii ceeb ugu filanba hebelow adigu iska joog nidhanoo meesha soo fadhiistay oo halkan soo feedhfeedhanaya oo inantiisii la guursanaya ama walaashi oo la yidhi cafwan adigu raalli ahaw leannahu ma tukatid meeshana matukada mari maayo maxaa ninkii maydhaba de horta mana wanaagsana dee inuu inanta guurinteeda daraaddeed usoo weysaystaana dee waa maxaad u malayn dee iyana uu idhaahdo kol haddii meeshiiba la isku xidho weyse iyo tukasho dee ana haahunaa dee imikaba way kan oo imikaba dee casarkii waan soo tukaday taasi salaada noocaasa waxaa la idhaha weliya fiihaa ma'aaribu ukhraa muraadyo kale weeye taas u diidi mayno hadduu towbaddaba towbad keeno oo uu sidaa ku wadayana waa la aqbali laakiin dee ilaahay in la khiyaameeyo maaha laa tastaxilu makaari laa tartakibuu martakabat alyahuud fatastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyal xeeladuhu ma fiic ma fiicna cadaaladdu waa saas weeye marka cadaaladdaana waa in la tixgeliyaa ina allaha laa yastaxii min alxaq ilaahayna xaqa kama xishoode eh halkaasoo kale wadaadku inuu xishoodo maaha ee waa inuu su-aashaa weydiiyaa allaahuma ilaa culimmadu qaarkood baa waxay leeyihiin takfi alcadaalatu daahira cadaaladda muuqaalka ahi way iskaga filantay oo haddii meesha dadku ay wada tukanayeenoo jamac wanaagsan iyo lagu ogaayoo wax balaayo si gaara uga soo yeedhay oo inuu taariku salaad yahay ee aanay jirin cadaaladda daahirkaee muuqataa way iskaga filantay baa le masale kale uu usii yaro baxay oo dee kutubtan wakhtiga la qorayay waxa uu ahaa wakhti islaamkuna u awood badnaa dowladdiisa iyo garbaha ay leedahayna ay ballaadhnayd gaal iyo islaambana ay ku hoos noolaayeen oo shareecadda lagu xukumayay gaalada iyo islaamkaba islaamka iyo gaalada dhex joogtada ee muwaadinka labaada ee dimiga la idhaahdo markaa axkaamta dee kolka wax la sheegaya iyagana qaybtoodaa laga soo daraya addoommaha qaybtoodiibaa la sheegayaa gaalka muslimiinta ku dhex noole maxkamadeenna imanaya ee wax loo meherinayo nidaamkiisibaa lagu xusayey sidaa daraaddeed baa wakhtigaa loogu sheegaya ha qariibsanin oo ha odhanin waa sidee waxau ihi ilaa annahu arrinku waxau yahay laa yuftaqaru looma baahanayo nikaaxu dimiyati tabaaniyaalada a marka la guurinayo ilaa islaami lweliy weligeedu inuu islaam yahay waxba shardi maaha walaa nikaaxul amati addoonta haddii la guurinayana shardi loo looma shardiyo ilaa cadaalati sayid sayidku inuu caadil yahay looma shardiyo macnaha haddii la doono gabadh baaniyaaladoo ina dhex joogta in la guuriyo dee baaniyaal kalunbaa loo eegi ama qaadigaaba guurin markaa weligeedu inuu muslim yahay shardi maaha makanaa uxiga maradheerahan kale waar guurin wey haddii sayidkii uu meesha marayo sayid iska faasiqahoo gebgeblaa uu yahay wuu guurin doonaa addoontiisaa ninka ka guursanaya shuruudaasi weeye marka dee fuqahaadu way ku idnaab bay ku yaro sameeyaanoo way dheereeyaan baabka oo arkaantan shantaa ilaa lixdan shardiya waxbay u xidhaan waxaase muhiimahuun wixii sharciga la tixraacaye qofka ilaahay uu ku addoonsaday inuu yahay wax daliille ayaa muhiima shuruuddaa wixii si aad adkaynaya un wax ee cusri iyo dhib keenaya muhiim maaha wixii daliille unbaa muhiima haddaba dadkan mas-uuliinta inanta u ah ee marka ay gayaan iyo guur noqoto marka ku guurinaya gayaanka u guurinaya waxa weeyaan waa dadkan soo socda ee sidan arrimahoodu ay u tartiibsan yihin qadiyadda gayaankana kutubaha qaarkood weliba madhabtan shaaficiga waxa ay ka waramaan waxa la yidhaahdo alkafaa macnaa aqsaamu alkafaa qofka gayaanka inanta u noqonaya waxyaaba ay u xidhxidhaan aan labadaa aynu soo sheegnay xadiidku xadiidku wuxuunu sheegay laba idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh wailaa takun fi lardi fitnatun kabiir wailaa takun fi lardi fitnatun wafasaadun cariid aw kabiir markuu idin yimaado qof inan idinka doonayo diin iyo akhlaaq leh u guuriya hadday taasi dhici weydo dhulka iyo dalka waxaa ka dhici doona diin la-aan iyo fasaad buu xadiidku leeyahay waxaase kutubihii asfaartaha hore ku arkaysa madhabta iyagoo sheegaya in kafaa'adaasi ay geli karto xagga shaqooyinka shaqooyinka iyo xagga abtirsiimada ayay geli kartaa bay leeyihin kolkaa dee dadka qaarkood baan oo kala abtirsiimo ah qurayshiyiin iyobay markaa u kala qaadi jireen iyo dadka carab iyo cajam iyo saasoo kale xagga shaqooyinkana waxay u kala qaadi jireen inanta uu ninka caalimkii dhalay ama taajirku dhalay ama madaxda u dhalay inaanay shaqooyinka hoos hoosee dadka haya aanay kuf u noqonaynin waxaase taasi ay u badan yihiin culimmadu markaad kutubahooda raajacdo inaanay iyadu daliil lahayn inaanay daliil male taasi kafaada noocaasee saa loo eegayaa midabkala socbay iskaga biyo shubanaysa markaa taasi daliil ma leh tii kale dee qabaa'ilka laga xoog badnaa unbaa iyana baabkaa la xidhiidhso qolo waliba carab iyo cajanba waxay leedahay qaar waranka la leefsiiyey berigii jaahiliyadu dagaalamaysayo layidhi waxay gowracaanna iyo aan la cunin gayaanna ma aha wadaadka soo qaadana la odhanayay uun dee adiguba maad ka guursan ka yidhaahdo qoladaa war maxaynu isu guursan weyne miyaanay muslimiin ahayn dadkaa maxaa loo takooray dee bal hebel ow noo bilow adugu waa xujayn sida u taalla iyo dhaabad loo dhigayo qofkii la aamusinaya wey qofkii balaayada saxayay iyo dulmiga meesha yaalla ee iyo cuqdada dadkan ku beeraysa ee gaalada ay ka faaidaysanayso baa iyo isagana taa laga hor keeno dee aan meesha qabanin runtii ile mushkiladda waa in la eego un sideeda loo eegahayd waaya marka tartiibu lawliyaa weli markan aynu leenayna waxaan kusoo yar celcelinayaa ereyga ah mas-uul mas-uul leanna weli dad badan baa kala siyaarta un u yaqaana oo markaasun kolkaynu yidhaahna alweliyu kii la siyaaranay uu sawiranaya markaa si aanay arrinku isugu dabarogin baan mas-uulkii inanta mas-uulkii inanta aan kugu soo celinayaa mase waxba ku celcelin maaya iskala qabso oo alwaliy waa mas-uulkii inanta weeye kaasun baan ku celcelin doonaa waxa uhi wa awla alwulaati dadka inanta awliyada u ah ka ugu horeeyaa alabu waa aabbaha aabbaha u horeeya uma aljaddu awowgii baa ku xiga abulab aabbaha aabbihii ahaa uma alakhu lilabi waalum waxaa kusii xiga walaalkii inanta ay isku bahda ahaayeen uma alakhu lilab waxaa ku xiga walaalkii inanta ay xagga aabbo ka walaal ahaayeen uma ibnulakhi walaalka inankiisaa ku xigayo edda ay u tahay lilabi waalum oo xagga hooye xagga aabbo ah uma bnulakhi lilab waxaa kusii xigaya inanka eedada u ahay ee aabbaheed ay xagga aabbo ka walaalahaayeen aabbihii xagga aabba ay ka walaalahayen inanta uma alcamu adeerkiibaa kusii xigaya marka dadkaa hore la waayo uma bnuhu adeerka inankiisiibaa kusii xigaya waa ninkii ay inanta ilmo adeer ahaayeen calaa haada tartiibi iyaguna sidaasay u kala habaysan yihin oo adeerkii aabbihii hooyo ayaa laga horaysiinaya adeerkii xagga aabbo fa idaa cudimat alcasabaat dadkan tolka inanta u ahee guurin lahaa haddii la waayo falmawla almuctiq waa kii gabadha xoreeyey ee u ahaa markaa naasirkii u hiiliye xoreeyey waa hadduu jiro wey ma jiree uma casadaatuhu waxaa kusii xigaya markaana kaa xoreeyey tolkii uma alxaakim qaadigaa kusii xigaya marka dadkan is-xoreeye iyo dadkan casabada sia ma haynee gabadha dadkaa xigtada waabaa guurinaya haddii la waayona maxkamadda ee islaamiga ah ee dowladda uga dhisan meesha ee dadku ay ku wada kalsoon yihiin taasaa meherinaysa oo wuxuu nebigu uhi fasuldaanu waliyu man laa suldaana lah fasuldaanu waliyu man laa waliya lah waxa uu qaadigu qaadi u noqonayaa mid guuriya inanta aan lahayn cid mas-uula sidaasay u tartiibsan yihin marka halkaa waxaad ka aragtay wuxuu ku yihi aabbihi awowgiibuu ku yihi abul abi aabbaha aabbihii ahaa macnaa waa awowgii aabbo waxaa kaloo isagu meesha aan ku jirin abtigii waxaa kaloon ku jirin walaalkii xagga hooyo inanta ay xagga hooyo ka walaal ahaayeen kuwayaalahaas kuma jiraan waa dawiil arxaam weeye waxa iyaduna mulaaxadadeeda leh ama hoosu eegid mudan in culimo badani ay sheegaan tartiibta noocana dhaxalka way ku soo aroortay laakiin xagga guurka daliil adagoo loo cuskadaa ma jiro sidaa darteed inanta waxaa guurin karabay qayb badani qabaan maraajicda haddaad akhrido muslimiinta taabanayo abtigeedii soo koriyey walaalkeedii xagga hooyo way sheegaan waxaadse moodaa madaahibta afarta inay sidanuu sheekhu sheegay u badan yihin oo namdiga habka ay u socdaan uu sidan yahay habka casabada iyo dhaxalka un inay wilaayadan guurkuna daba socoto waaya marka dee aabbaha u horeynaya inanta aabbaheed haddii aabbaheed aanu meeshan kaalin buuxis ahayn ama uu geeriyoodayn awowgii aabbaa imanayaan inanta awowa haddaan labada midna jirin ama ay maanic isku taagay oo sharciga xaggiisa ay ku xidhmeen walaalkii ay isku aabba iyo hooye ahaayeen baa imanaya haddii kaasina aanu kaalin buuxis ahayn ama uu geeriyooday walaalkii kale waxaa kusii xigayaa dee inankii ay edada u ahayd iyo kii ay adeerkeediiy in adeerkeediiy saasay u socnaysa tartiibta ka dhowrkaa qof baa meesha ka baxay awowgeedii hooyo abtigeed walaalkeedii xagga hooyo inankeedii inankeeda laftiisiina meesha xagga dhaxalka wuu ku jiray oo kuwa usoo horeynayo ahaa laakiin halkan maadaama arrintu ay odayeen u baantay carmalidii inankeedii qaangaarhka ahaa waxba guurin maayo wuu iska xishoonayaao sida iyadu u xishootay buu isna u xishoonaya marka la idhaahdo hooyadaa guuri wax xishoodana looma baahnee wixii xaqa cid caddayso oo arrinka sarsartoo saafta ayaa loo baahnaa haddii qofkan aanu maraynin iska raalli ha u idhaahdo waaya sidaasaa tartiibtii ay noqotay tartiibtii waa tartiib alawliyaa marka dee dadkani dadka noocanihii marka uu midi joogo kaasaa la tixgelinaya haddii uu maqan yahayna masale qofku weligu imika hadduu maqan yahay oo waddanka dabadiisoo kale uu jiro ama meel hawdkaasa uu jiro culimmadu wax odhanaya hala sugo ma laha oo ha u xidhnaado guurkii inamtu mar hadday gayaan iyo ku feeshay ha u cadilnaata cidi odhan mayso hana sawiranin oo way iska dhib yartoo si dhib yar buu iman karaaye leanna waxaa jira wakhti aan gaadhina jirin tilefoonna jirin gaadhina ma jirin tilefoonna ma jirin boqol kilomitir ninka jira waxaa lagu maqnaanayaba bilaba xagganuu u guuray xagganuu u guuray tuuladaasu daraa joogay in la waayana waa suuragal isgaadhsiintan iminka waa wax dhici karo dee adduunyada kama wada shaqeeyaan sharciguna had iyo jeer waxa uu ku xisaabtamaa wixii regular noqon kara ee ummadda wada dhexaynaya ee cid waliba u sahlan tolkaa taagtaa looguma taliyabaa layidhi dabaqada ladana telefoonada iyo tareennada iyo gaadiidkaiyo dayuuradaha helaysa sharcigu sharci uma ah ee wuxuu sharci u yahay ummadda oo dhan marka kii uu helayo kii aan helayninba dee iminka duhurka salaadii salaada duhur la eegaya iyo casarka salaada dee c co fiveta iyo canfas ku eega miyaa la yidhi may qoraxdaasaa la eegaya mid walba u muuqanaysa qoraxda saasaa loo xisaabtamaya marka haddaba maadaam arrintu saas u dhici karto laba qowlun bay culimmadu u bateen kuwan aynu sheegnay maala haddii aabbihii maqan yahay haddii awowgii maqan yahay ka ku xiga ayay wilaayadii u guuraysaa guurinaya ama qaadiga maala madaab jaafici oo kale waxay leeyiin qaadigaa guurinaya qaadiga ayaa guurinaya xanaabilada iyo kuwa lamidiina waxay leeyihin me waxa guurinaya kan maqanka ku xiga oo labadaaso laakiin ha laga daayo qadiyadan ah inuu wadaaduun meesha ka dhex tooso wadaaduun in la isula yimaado dabeedna wadaadkaasow uu idhaahdo inankan iyo inantan sow kiima maqna sow masaafad kuma maqna naama ii wakiilatay inaan kuu guuriyo war adna soo imaad wakiilan dhag saasn wax isuu guuriyo taasi waa qalad iyada waa qalad macnaha kol haddii aanu qaadigii ahayn kol haddaanu wakiilkii weliga ahayn dariiqadii wax lagu guurinayaba ma marayaba hawshan male isagu male marka haddii dee tallaabo la qaadi lahaa oo la xidhi lahaa dad noocaasana wubay iska dayn lahaayeen qofku markuu saasun qaxwo ku urursado de wuu iska sii wadaya meeshiina waa isla fasaadaysa oo la isqabsanaya xaggana ha dhowto waxa xanaaqaya mas-uulkii inanta wuxuu leeyahay inantayda yaa guuriyey ama kii joogay baa odhanaya see loo guuriyay iminka wax badan baa la isku haystaa noocaas annagoo halkan joogna diintuna dee aad bay u faafta oo iclaamka iyo warbaahinta anigoo halkan joogaa inantii la guuriyey baa la leeyahay oo qof baale waan iska guursaday midina wuu u guuriyey marka arrintaasi ishkaalkeeday leedahay sidaas weeye tartiibtaas macnaa tartiibtan faa'iidada iyo midhaha kaaga soo baxay waxa weeye intuu midi joogo arrinta isagaa leh isaga ayaa leh ka ku xigaana ma laha allahuma ilaa da inuu u wakiisho mooyaan taana halkaasaynu ku laafo waxa haddaba uu kuu sheegaya masale kale arrimahan guurkuna runtii waa xasaasi oo waxa dee meeshii ka soo baxaya ubad ubad baa ka soo baxaya marka ubadkaasi dariiqo xalaal oo saxoo shareecaddeena waafaqsan inuu kusoo baxa waa muhiim oon turunturo iyo dibindaabyo toona lahayn culimaduna siba inay iska sii ilaaliyaan wey oo aanay eexaysanin maslaxad adduunye eh walaa tashtaruu biaayaati illaahi amanan qaliila aayado yar ha ku iibsanina adduunyo yar aayaadka ilaahay ha ku iibsanina baa ilaha wey nin sheekhaa ka maaha maha waxau idhi walaadow garacaana dhalin yaan laguu qabsanin buy taa wuxuu uga jeedaa ninka caamada haddii wax loo soo wasaweeyo laydhaa sidaas way ku ansaxaysaa kitaabku wuu sheegaya isagu kaa qaadan ninka laakiin maxkamadda ilaahay loo qabsanaya waa kan wadaadkee malluuqay kaasaa maxkamadda taagan oo wixii kharibmay meeshaa loo qabsanaya loo haystaa haddii mustaftiga kan fatwada doonaya uu masalada khaldayna isagaa khalad kaleh haddii muftigu oo khaldayna isagaa leh marka arrintaa in la iska ilaaliyo arrin kaluu kolka usii gudbay oo iyaduna soo gelaysan waxyaabaha la iska ilaalinayo ee culimo iyo caamo iyo dadka guursanaya rag iyo dumarba ay ka feejignaanayaan taasoo ah mawaanicu nikaax guurka waxyaabaha manciya inuu joogiyo in kale kaala inantan guuri ina mariyuna odhan ha ku nabin laakiin waxaad samaysaa diraasa qabla alcaqd caqadka iyo meherinta ka hor as-ilo badan samee yaa gabadha weligeedii mee yaa kale ee jooga halkeebaa ugu dhow miyay xaas hore soo martay haddii ay xaas hore soo martay maxay ku kala tegeen ma fasak buu ahaa ma furiin caadiya dalaaqii mee yaa ka markhaatiya ma khulci buu ahaa mise dalaaq caadiya su-aalahaasoo dhan mid walba haadiisa iyo mayadiisa waxbaa ka ratibmaya qaar badan baanu iman karaynin markaa in la meheriyaa ay xidhmaysa marka waxaasoo dhan baa ka horeeya meheri tiibuu markaa wax ka sheego waxa uhi walaa yajuusu ma banaano an yusarixa inuu u caddeeyo bikhu- bikhidbati muctadda gabadh cadadbixii tirsanaysa inuu dalbo oo guuruu la soo qaadu arrintaa u caddeeya waa xaaraan wayajuusu waxaa bannaan an yucarida lahaa inuu yaro sarbeebo oo u maldaho oo u guud maro walaa yankixahaa inuu guursado wayankixaha uu guursado bacda inqidaa'i ciddatiha marka ay ciddadeedu go'do inuu guursadaabaa iska bannaan kolka horena usii yaro sarbeebo laakiin ma bannaana intuu marka ay cadadbaxa ku jirto intuu warka u caddeeyo kolkay cadadbaxda inuu guursadaa ma bannaa waa xaaraan weeye sidaasay tahay oo gabadhu kolka ay la furo amaba laga dhinto ilaa ay cadadbaxayso asayda ay dhigayso tiradii cadadbaxa ay dhammaynaysa bilihii intii loo cayimay iyo aqraadii ma bannaana in guur lala soo qaado waa nooc fitnayna waa la fitneeyey islaamkuna had iyo jeer wuxuu aada u tixgeliyaa dadkaa hore soo wada joogay carruurta isule in laga fur yeelo arrinta ayaa aada loo tixgelinayaa haddii gabadhan ciduun meelaynaysa balota halkaa lagala soo quuso marka gabadhu inta aanay cadad bixin ee ay ciddo tirsanayso ee ninkii hore ka ciddo tirsanayso isaga ay ayay u joogtaa fii xukmi azawja sawjada axkaamteedii qayb badan oo ka mida bay leedahay marka isagii bay u joogtaa isagii baana biilinaya isagii baana gurigii ka bixinaya saa darteed in guur lala soo qaado waa alad foolxuma wey ceeb lagu dhacayna wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam meelka dhaca muslimiinta markii uu ka hadlaya waxau uhi walaa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih midkiin yuu kaga duldhufanin ka kale macnaa isagoo midi doonaya gabadhi yuu kaga duldhufanin mid kale waa mid iyadoo ciddo ku jirta yaan gabadhii guur lagala hadlin oo loo cadaynin ilaahay baana taa ka hadlo waxau uhi walaa junaaxa calaykum fiima caradtum bihi min khidbati nnisaa wixii aad sarbeertaanee dumarka ciddo tirsanaya kala hadashaan dhib ma leh aw aknantum fii anfusikum calima allahu anakum satadkuruunahuna walaakin laa tuwaaciduuhuna siran si hoose hawla ballamina gabadhii ciddo tirsanaysa ilaa an taquuluu qowlan macruufan hadal wanaagsan inaad tidhaahdaan mooyaane horeynu usoo marnay markaynu ka hadlaynay aayaadka axkaamta ba aynu kusoo marnay caddaynta iyo sarbeebtu waxay kala yihiin sarbeebtana waa la ogolyahay caddayntana waa la diiday ilaa an taquuluu qowlma walaa tacsimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajala aayadda laba boqol iyo shan iyo soddone suurat lbaqara ayaa lagu diiday gabadh ciddo tirsanaysa in lagala hadlo guuriya wixii la mid ah innagana xumaanta dadka iyo gobonnimo darradu halka ay ka gaadhay mid la furay baad sheegaysaaye waxa ay dhex galaan laba isqaba laba isqaba ayay ka dhex toosaan lacag ku bixiyaana yidhaahdaan sow jaafaajiriq muu keenin intan qaadoo qaadiga siiyo iska fasakho dabeed haynoo ahaato way dhacday dabeed haynoo ahaato saasaa ayaa maaragtay dadku edabta daran qaarkood ay u dhaqmaan macnaha walaa yajuusu an yusarixa bikhidbati muctadatin inuu caddeeyo ama bannaan wayankixaha bacda inqidaa'i ciddatiha isaga oo guursanaya wakhtiga ay cadad baxdo intuu kolka hore la hadlo inuu yidhaahdo aan isguursanna markaad cadad baxdo taasi ma bannaana waxaa kaloo se bannaan an yucarida lahaa inuu u yaro baldaho oo idhaahdo haddii ilaahay ka dhigo een markaad hablaayo cadad baxdo kollay nin waayi mayse adigu waad fiicanta waa tusaale un kollay nin waayi mayse insha allah kii waa kala tagteen ninkii odayga ahaa soo ma aha adiga qudhigaygu baryahan guurmeer baan ha wax yar sarbeebo noocaas oo dee ku suuroobi kara inuu ninkani wax doonayo iyo inaanu wax doonayn labadaba ku suuroobi kara taasina waa mas'alo uu kuu sheegay masalada kale uu sii gudba waxa weeye waxaa loo yaqaana alijbaar alwaliy weligu inantama dirqii karaa guurma ku dirqii karaa carmasha iyo inantuse maxay ku kala duwan yihiin aftima looga baahan yahay marka gabadhii la guurinayo su-aalahaasuu ka jawaabayo wuxu uhi walnisaau calaa darbayni dumarku waa laba qaybood marka la guurinayo hayibaatin wa abkaar hayibaatin qaar carmala wa abkaarin qaar hablaah falbikru inantii yajuusu lilab waaljad waxa u bannaan aabbaha iyo awowga ijbaaruhaa inay inanta ku dirqiyaan cala nikaax guur waa sida madhabtani qabto wahayibu carmashii laa yajuusu taswiijuhaa in la guuriyaa iyada ma bannaana ilaa bacda buluuqihaa inay qaangaadho mooyaane iyo wa idnihaa in ay fasaxdo mooyaane hana qaangaadho hana fasaxdo guurka sidaasuu sheegay sheekhu weligaa kala duwan dumarka horta waa laba qaybood buu ku uhi mid carmal iyo mid inana xagga dadkan inanta guurinaya ee xigtadeeda ahayna way kala duwan yihin oo midi waa aabbihii iyo awowgii iyo intii ka soo hadhay marka madabtani waxa ay qabaan haddii weligu uu yahay aabbihii ama awowgii yahay inanta aabbaheed ama awowgeed aabbo hadduu yahay oo uu u helo cid kufo ah oo aynantu diiddo inuu ku qasbi karo ayay qabaan marka shuruudaha ay u xidhaan waxaa ka mid a kow inuu weligu yahay aabbiyo awow midkood laba in kuf uu u yahay gayaan rasmiya uu yahay xagga sharciga midda saddexaad waa in meherku uu yahay meherkeedii lodkeeda wixii lagu meherin jiray waa inuu yahay aanu naaqus ahayn meherku ama aan meherkii la gadaynin macnaha meher liita waa inaanu hayne meher meherulmithli waa inuu yahay lodkeeda wixii lagu meherinayo saddex ama afar shardiga afraadna waxa weeyaan wa anlaa takuuna baynahumaa cadaawatun daahira waa inaanay isku shidaynin laydhka inanka iyo waalidka inanta iyo waalidku oo haddii la og yahay inanta iyo waalidku inay colloobeen markaana wuu ka aarsanaya intiqaam ayuu samaynaya uu ku buuxinaya marka shuruudaha laga helo wuu dirqii karaa bay leeyihin madhabta shaaficigu sababtuna waxa weeye naxariista waalidkan aabbaha iyo awowgu aad bay u badanta inta badan inantiisa meesha uu ku riixaya waa meel uu gartay ka laga fikirayaana dee waa weli wanaagsanoo macnaha si caadi ah dee u fikirayo aan xooladoon ahayn qof aan xooladoon ahayn xataa hadduu xoolo dhaafsanayo iyadana shuruudda way soo gelaysa oo tan horeba waxaa loo diiday marka cadaawada isagiiyo iyada ka dhaxayso dee wuu ka argoosanaya kolkan kale uu maslaxada dunyo eexaysanayana kuma dirqii karo leanna wuu danaysanaya iyada uma danaynaya wuu danaysanaya kolka adigu shuruudaha kolka la helo meeshii waxaa ka muuqanaysa inay inantu gardaran tahay weligana naxariista uu qabo daraaddeed halkan uu la doonayaa iyaduu u danaynayaa marka u dirqii karaabay qabaan laakiin madaahib badan baa diidan waxaanay u daliishanayaan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray inantu ay u timi nebiga aabbaheed baa nin u guuriyey kolkaasay soo ashkatootay aabbahay ninkaa uu igu qasbay mana doonayo fa jacala laha alkhiyaar wuxuu hi dee khiyaar baad leeday inaad ka dhaqaajiso iyo inaad ogolaataba mae aabbahay haatan taladiisa waan qaadan bay tii laakiin waxaan sheegayaa in dumarku girgirka haystaan arrinta oo aan raggu keligii lahayn baan tusaya bay tihi aabbahay inkastoon iminka xeerin doono kol haddii aad iga dhicisa oo aad tihi khiyaar baad leedahay khiyaarkayga waxaan ku qaatay inaan go-aankiisii fuliyo laakiin waxaan tusaya odaygu inaan arrinta keligii lahayn halkaasaa odayga ina indhuhu ku soo baxe oo isaguna marka xaqiiqadii u arkay nusuustaasoo kale u daliishadaan sidaa daraaddeed mas'ale la isku waafaqsan yahay maaha ijbaar dirqigaasi ama kalifkaasi wax daliilahoo ku gaarihina daliilku dhinacan kaluu jiraa ee sheegaya inaan la dirqii karayn laakiin ma jiro dhinacan sheegaya in la dirqiyayo amaa awliyadii kale macnaha dadkii kale xigtada ahaa ee walaalihii iyo ilmaadeeradii iyo adeerkii iyo iyagu maya xataa madhabta laftigooda ma qabaan in la dirqiyayo taa inaga waxaa iska dhacda inuu odaygu arko qof maslaxadiisu ay uga dhex muuqanayso oo ama maal leh ama saaxiib ay yihiin ama tolay isku wanaagsan yihiina jannaalo soo degay ayuu arkayaa dabeetana wuxuu leeyahay inanay aabba kaasunbaa kugu duceeyey ama oday sii dhacayo xoololu odhanaya kaasaan aabba kugu duceeyay hadduu caawa dhintana waxaa ku dumaali doona raggaa ag jooga raggaasaad eeganaysa isaga ag jooga kusii talagal marka waxaasoo kale maaha macnee waxa weeye qofkani qof buu la noolaanayaae waa tii aynu aayadda kusoo marayna huna libaasun lakum waantum libaasun lahun siduu isaguba u dooranaya iyaduna u dooranaysa qaanacaaduna waa muhiim qaanacaadu waa waxyaabaha dadka xujeeye ka mid marka inantu doorato waa wax iyada dhaabad ku ah oo dee hor joogsanayoo lagu qancin karo soomaa dooran laakiin waa laygu qasbay arrin soconayn wakhtigan aynu joognana dee xaaladii sababa la garanaya oo iyo dee halkay arrin marayo falbikru yajuusu lilabi waljaddi ijbaaruha cala nikaax laakiin sayibta iyo carmasha guurinteedu ma bannaana ilaa inay qaangaadho mooyaane welibana fasaxdo oo waxay qaangaadhku sheegayaan intuu aan qaangaadh ahayn baa la guurin karaa hayo dee inantu iyadoo aan qaangaadhin waa la guurin karaa lakiin wuxuu ku leeyahay carmasha iyadoo qaangaadho mooyaane lama guurinayo oo maxay qaangaadhi dee aad goormay carmal noqotay hadday carmal aan qaangaadhin baa jiri karta miyaa dee way jiri kartaa iyada aan weli qaangaadhin in la guursado la furo wax dhici kara wey diin diidaysaa ma jirto sidaa darteed idankeediibaa iyada shardi carmasha carmashu inantu midun bay ku kala duwayn oo afasaxa midna fasaxeedu marka la weydiinayo waa sunne oo waa inanta midna fasaxeeda in la helaa waa waajib oo waa carmasha fasaxuna wuxuu sugmaa goorta qofkani uu qaangaaryahay marka qaangaarkii carmasha waa in la helaa qaangaarhkeedii iyo fasaxeedii xadiidkana sidaa u kala farqiya saxiixu muslim ku sugan ee ibnu cabaas uu warinaya oo nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ahayibu axaqu binafsiha min waliyiha carmashu iyadaa kaga xaqle nafteeda weliga wlbikru tusta'dan waidnuhaa simaatuhaa waidnuhaa sukuutuhaana way jirtaa iyadaa nafteeda ku xaqle carmashu inantana fasax baa la weydiin doonaa iyo idan haddii ay aamustana fasaxeeda waa noqdaa aamusana jooga codkiisu ahaa xeerkaasaa loo raaci karaa laakiin carmashu waxaa loo raacayaa iyada macnaa laba qaaciday midna xagga hore leedahay bay dhahan midna xagga dambe qaacidada shaafici baa loo nisbeeya inkastuu qayd raaciyay markii dambe laa yunsabu lisaakitin qowlun qof aamusay looma nisbeeyo hadal hebelow soosaa iyo saa maaha uu aamusay hadal looma nisbeeyo intaas waxay khusaysaa carmasha oo haddii laha ninkaama lagu guuriyaa ay aamusta lama guurin karo walaakina asukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanun intaasina inantay khusaysaa meel haa loo baahan yahay hadduu qofku aamuso meel war cad loo baahan yahay hadduu aamuso codkiisu waa haa marka inantii war cad baa loo baahnaa way aamusay codkeedu waa haa inta keliyahe carmaliya inaani xagga guurka ay ku kala duwan yihin waa intaa waxay u rogeen soomaalidu meel ay ka keeneen ma naqaano malaa tanunbay sii yaro kala sarrifeeneen inay yidhaahdaan carmashu sawta layidhi iyadaa isguurisa soomaydaan maqaltaa carmasha iyo dumaasha iyo dee sheekh waxaaba la yidhi iyadaa isguurisa uun wuxuuna ay la mid tahay tii kale ay yidhaahdeen gabadhu dee kolka ay inansida ma furanta baa la yidhi marka inansidana way furantaa wax fara badan oo dhaqankoo liitoo farharalo noocaasa waa lagu arkayaa markay uur leedahay ma furanto marka ay carmal tahay iyadaa isguurisa taasi masale dadka aada ugu faafsan weeye shaydaankaa malaa aada ugu waxyooday dadkoo aada ugu faafiyey inanta iyo carmasha mid waliba mas-uulkii way u baahanta laakiin farqigay ku kala duwan yahin waxay marka la guurinayaa midna fasaxeedu daruuriy midna fasaxeedu waa iska sunne oo hadday aamusto mar walba waa la weydiinaya hadday aamusto way nagu filan yihin aamusku oo waa xagga xishoodkay ku yaro kala duwan yahin midna waa waay arag ruugcaddaa ah oo waa carmashii oo ka xishoon mayso wixii wax ugu jaban yihiin inantuna waa ugubaoo way ul nugushahayo way iska aamusi waxaa marka lasoo qaado oo habliidii cajaa'ibka ahaa ee xishoodka lahaa afkunbay marada saaray marka intaasaa inagu filan markaas intaasunbay ku kala farqi leeyihiin saana halkaana haloo ogaado marka baabka intaasaynu ku dayn wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha u horeysa waxa weeyaan gabadha marka la guurinaayo ee aanay goobta joogin meherka ma loo cayimi karaa haddii aanay iyagu kusoo heshiinin
horta waxaa kala jira laba arrimood midi waa meherka xoolaha la magacaabayo midina waa caqadka iyo guntinta iyo guurinta labadaa in la kala fahmaa muhiima midna odaygaa leh midna inanta macnaha mid mas-uulka inantaa leh oo waa guntinta iyo guuri guurinta caqadka heshiiska la saxaaxaya wey midna waxa leh inanta markaa dee nin qof waliba kiisuu ka hadli dee isagu kiisuu ka hadlayaayoo wuu guurinayaa laakiin xoolaha la magacaabaya inantaa cafiina karta dallicina karta hoosna u dhigi kartee waa in iyada wax laga weydiiyaa waxaase xusid mudan haddii aan meherka meeshaba lagu soo qaadin oo aan la magacaabinba wuu iska ansaxayaa caqadku oo dee qur-aankiibaa wuxuu tilmaamayaa gabadh la yidhaahdo almufawada haddii aad dumarka guursataan walam tafriduu lahunna fariida famaticuuhun idinkoo aan waxbaba u magacaabin haddaa meherisaan marka haddaan meherka laba magacaabin caqadku wuu iska guntamaya haddii la magacaabayo laga heshiinayana inanta xaqu leh iyadaanu ka go-aa iyadaana bedeli karta iyadaana cayimi karta waxaa la magacaabayaa goobta lagu magacaabaya haddii iyada wakiil laga yaho afti laga hayo haddaan afti laga hayna ama ha la soo weydiiyo ama ha la yskaba dhaafaba goordhoway labadoodu ka heshiin doonaane marka ay guri galaan buu sugmayaa ama midkood geeri ay ku timaado marka iyadu un in la soo weydiiyaa ku habboon waxaanaynu raacin laha in la qaaliyayna ha laga daayo aa inantu hadday nin hesho waa oraydh wax waliba uu dhanyi fiicanta laakiin in dagaal uu ka dhaco maalmo dhan la yidhaahdo meherkii baa la isku mari la'yahay oo marka dambe ilaa ergada soo fadhiisatay iyo wadaadku ay mushaarakeeyaan ay ka qayb galaan doodda taasi ma wanaagsana ee inanta waxa keliya ha u darani waa inay nin wanaagsan hesho oo xil qaada oo ku filaada haddii ay kaa hesho dahab buu siin guryuu siin doonaa dhar buu siin laakiin haddii uu sagagar iyo siloon ku noqdo meher muxuu u tari inay dee dabakaayo ka furato mooyaane marka adigu saasay kala tahay meherka iyadaa xaq u leh
su-aasha labaadna waxa weeyaan inantayda telefoon ma ku guurin karaa haddii aan maqanahay ama iyaduba ay maqan tahay waxaa ka horaysa horta telefoonka ma la cuskan karaa wixii lagu yeedhiyo mise lama cuskan karo maxaa ku jawaabaysaan idinku haddaan idin weydiiye dii lagu idhaahdo dee tele wariyaa lacagba waxaa laguu soo diray intaasoo boqoloo dollar baa kuu yaalla xawaaladda ma waxaad odhanaysaa ka shaki mise iminkumad horey ka tegaysa odhanaysaa lacag baa ii taalla waa dhan telefoonka waa la cuskadaa wey mar haddii telefoonka la cuskanayo dee waxbaa lagu kala iibsan karaa waxna waa lagu guurin karaa waxna waa la isku siin karaa waana lagu wada xidhiidhi karaa dabcan markaa kol hadduu isagu guurinayo kii uu guurinayo hadday ku wada xidhiidhaan markhaatiyana dee ay joogaan la isna garanayo oo wax shukuuki aanay jirin waa ku ansaxaya wallahu aclam
ninku haddii uu xaaskiisa in badan uu ka maqan yahay isla markaana uu biilkii masaariifta uu soo diro muddo intay laeg bu sharcigu ogol yahay inuu ka maqnaado sidaasun ma ku qabi karaa ninku isagoo iska maqan oo sidaasun ku biilinaya horta dee marka hore waxaa la isu guursadaa dee malaa cunno un maaha hadday dee inantu cunno doonaysa xaafaddii ay ka timi iska joogi lahayd waa macruuf taas ninkuna gabadh buu rabaa gabadhuna nin bay rabtaa wehel buu qof waliba rabaa ubad baa qofku uu u baahan yahay wakhti buu ku xisaabtamaya inuu macsiyada iyo eegmada iyo cawrada ka dhowrsoonaadaabuu mid waliba doonaya isagoo midhi intaaba xallin karaya hadduu hakrado sharcigu tallaabuu ka qaadaya ma yaqaano sharcigu gabadh ninka u deldelnaata un oo u xidhnaata un isagoo hakranaya oo mushkilada aanay haysanin dee cumar ibnu khadaab ciidamada frontlineka ku jira xadka hore safka ayuu soo fasixi jiray oo odhan jiray hay isbedeleen xaasaskooda daraaddeed ubadka korintiisa islaanta kawarhaynteeda qofkan xaqsiintiisa waa labadaa isku asturana uu qur-aanku tilmaamay masalada goormay fasakhmaysaa iyo goormaanay fasakhmayn waa arrin iyadu u baahan qaadi iyo maxkamad laakiin kollayba ta nidaam ahaan iyo sharci ahaan la tixgelinaya waa taa qofka in la siiyo masruufkiisa in la siiyo hoyaatinkiisa iyo la jooggiisa in la siiyo mucaasharadii laba qof ay isku lahaayeen haddii kale dee waxaaba iska dhacda in meelaha hadiiyo jeer sheekadu ay ka soo baxda iyo muranku ninka intaasoo maqanun baad u joogaysaa miyaad u xayirnaanaysaa iyo sheekadii iyo waswaaskii ibleyska waa meelaha hadiyo jeer dumarku ay ku fitnoobaan intoo inantii la isugu qoofalo un guri iyo masaariif iyo kada wa kada inuu dabeetana ninku libdho dabeetana uu idhaahdo akhlaaqdeedii baan wanaagsanayn haddaama taadaa wanaagsanayd leannahu waxaa meeshii ka soo baxaya wax lagu fitnoobi karo marka wax wanaagsan maaha taas su-aasha kale waxa weeyaan wax jira ma yahay waxa loo yaqaano jidiidinta ama meherka oo la jidiidiyo horta caqadkani ma duugoobo caqadkani waa heshiis loogu talagalay inuu daa'imo oo ilaa wax buriyo la helo ma laha inuu duugoobayo weliba haddii marka la meherinayo lagu xidho wax shardiya wuu buraa shuruud loogama baahna shuruudihiisa waxaa ka mid ah inaan shardi ku xidhnayn waa sababta loo mamnuucay nikaaxu shikaar wa nikaaxu lmutca nikaaxu lmutca waxa weeye muddaynu isqabi doona dhayt loo yeelo nikaaxu shikaarna waxa weeye iyadoo shardi lagu xidho inantaadan baan kaa guursaday bishard inaad adiguna inantiina ii guuriso bishardi inaad sidaa tidhaahdo nikaaxu shikaar buu nebigu nahayay calayhi salaatu wasalaam waa shardiga ku xidhan daraaddii marka caqadkani kol haddii si saxa loo guntay wax buriyaana aanu imanin ma duugoobo jidiidiskaasi malaa wuxuunu ka yimi uun dee dad shakiyey oo ka waswaasay in uu yimi meesha wax buriyaa wax buriyaa hadduu yimaado dee meher cusubunbaa la samayn haddii kalena kii hore unbaa joogi
su-aasha kale waxa weeyaan maxay diintu ka qabtaa waxaa loo yaqaano dumaasha dumaashu horta haddii la yskala raa'iliyo way fiicanta sababtuna waxa ay tahay ubadkan yaryare agoonta ah ciddii dadu xigtee rag ahayd ayaa gacanta ku haynaysa xoolahoodiina u haynaysa ugu shaqaynaysa iyagiina ka war haynaysa laakiin midhka la diidaya waa inay qasab u dhaco gabadha markuu ninkeedu dhinto iyadaa xora marka ikhtiyaarkeeda haddii ay ku guursato xigtadii oo la muslaxdo oo sidaa la isla afkarto waa fiicanta sharciguna dee ehelka isku xidhkiisa waa doonayaa waa qaraabo xeydhin wey marka aan meesha la eegayno waxa weeye in la yidhaahdo haddii gabadhu ay dumaasha diiddo reerkan inay dumaasho iyadoo laga yaabo dad badan oo aan kufu ahayn inay meesha joogaan haddaad diiddo dhaxalna malihid meherna malihid carruurna hayn mayse meeshaa doonaysa ka dhac ta noocaasa dumaasha qasabka ee qur-aanku uu diiday ee lagu tilmaamay ilaahay uhi dumarka ha ku dhaxlina karhan dirqi ha ku dhaxlina iyo qasab ila waa dhaxale hadii la idhaha meel kale ma mari kartid waa dhaqankii carabta ee la odhanayay ninkan xoolihiisii iyo carruurtiisii iyo gabadhiisiiba inagaa leh marka xayawaan baa laga soo qaaday xorriyaddii qofkan waa laga qaaday tala diidaya waa taas laakiin haddii ehelnimo iyo isafkarad ay tahay waa fiicanta su-aashan waxa weeyaan weligu marka uu siman yahay da' miyaa loo shardiyaa
da-da dee waynu shardinao waa tan waa inuu qaangaadh yahay un waa inuu qaangaadh unbaa shardiya laakiin sida kale hadday u siman yihiin dabcan ka da-da weyn cilmiga badane baabkan macrifo u leh cadaaladiisu sii fiican tahay u wanaagsan inuu horeeyo laakiin tartiibta loo eegayaa waa xaggan abtirsimada
ninka haddii uu diinta caayo uu yahay nin caado ku ah inuu diinta iyo ilaahay iyo uu caayo weli ma noqonayaa maxayse guurkiisii iyo naagtu qabay ay noqonaysa xukunkeeda
baabka la yidhaahdo baabu ridda qofku markuu islaamka ka baxo ayaa inoo soo socdo aynu horta ku falanqayn doonaa marar horena waxbaynu ka xusna laakiin waxaa kaaga filan shardigan aynu soo marnay sheegayey qofka inanta guurinaya inuu islaam yahay soo shardigaa maynaan soo marin dee ma islaam baa ka diintii ilaahay caayay islaam dee maaha inuu toobad keeno towbadiisu hagaagto mooyaane inaanu dee guurintiisu ansaxaynin dee hore aynu soo marnay
su-aashanina waxa weeyaan dhowr jeer bay soo noqnoqotay malaa dhalinyaro fara badan bay ku adkaatay inanta markaan doonaayo inaan guursado shuruucda islaamkana aan ilaaliyo sidee baan ula xidhiidhi karaa aan ula sheekaysan karaa waa si aan fitna ku imanaynin